kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamij gaar oon diirada ku saari doonno marinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska adduunka oo sannad kasta dunida laga xuso koob iyo tobanka bisha febraayo oo maanta ku beegan waxaana barnaamijka idinla socodsiin doona anigoo maxamed cabdisanaya golaha guud ee qaramada midoobe ayaa laba iyo labaatankii bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii meel mariyey in koob iyo tobanka bisha febraayo oo maanta ku beegan sanad kasta dunida looga dabaaldego maalinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska iyadoo si gaara diiradda loogu saaraya qiimaha dhinacyada bulshada iyo dhaqanka ee sayniska teknolojiyadda iyo hal abuurka si kor loogu qaada barnaamijyada horumarka waara lix iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay bulshada caalamka waxay samaysay dadaallo badan oo ku saabsan dhiirigelinta iyo ka qaybgalka haweenka iyo gabdhaha hase yeeshee haweenka iyo gabdhaha ayaan weli si buuxda uga qaybgelin sayniska maalintan ayaa waxay diradda saartaa xaqiiqada in sayniska iyo sinaanta jinsiga labadaba ay muhiim u yihiin gaaritaanka yoolalka horumarineed ee caalamiga laysku raacsan yahay oo ay ku jiraan ajandaha sanadka labada kun iyo soddonka ee horumarka joogtada hadafka horumarka joogtada ee yoolalka caalamiga hadafka horumarka joogtada ee yoolalka caalamiga ee hogaamiyaasha adduunka ay ku heshiyeen sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii oo ku eeg sanadka labada kun iyo soddonka ayaa wadamada adduunka oo dhan waxay ballan qaadeen inay dhisayaan kaabayaal adkaysi leh kor u qaadaya soo saarista haloo dhan yahay oo joogta iyo kobcinta hal abuurka isku duwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle ee gobolka hiiraan shamse ciise aadan ayaa redio beel looga warantay ahmiyadda maalintan iyo ka wasaarad ahaan sida ay haweenka iyo gabdhaha ugu dhiirigeliyaan ka qaybgalka sayniska
idaacada beerlole waa dhowahay su-aasha maxaanku iraa iweydiidana waa mid muhiim ah aad baan uga mahad celinaya idaacada beerlolo ee maalinta sayniska waa maalin muhiim ah in la xusano ay mudan tahay haa waa maalin oo maxaanku idhaahaa muhiimaddeedu ay aada u dheer tahay in la xuso waana maalinta haweenka iyo sayniska ee muhiimad gaarahay u leedahay waxay ka mid tahay maalinta oo maxaanku idhaahdaa waxbarashada haweenka ee sayniska halkaa waxaa ku tusaya in haweenku qeyb libaax ka qaataan waxbarashada iyo maxaanku iraa teknolojiyada casriga ah intaba hooyo kastoo waxbaratana waxa waaye waxay aad ugu wanaagsan tahay hooyo aan waxbaran hooyo waxbaratay laga soo bilaabo guri aad u dhisan oo maxaanku iraa waxbarashadiisu wanaagsan tahay ayaa ka imaanaya markaad guriga wax ku barato waxaa maxaanku idhaahaa aad ka fiican tahay marka aanad guri waxbarasho oo maxaanku ira aas-aaskiisu ayna waxbarashadiisa guriga ka imaanin ayaad ka ayaad ka wanaagsan tahay maxaanku idhaahdaa wasaaraddu waxay maxaanku iraa naga caawisaa wacyigelinta ku saabsan haweenku kaalintooda siday maxaanku iraa loo cadday lahay amaha waxbarasho ha noqoto ama saynis ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama waxyaalaha lagula xadgudbo ha noqoto ama kuwa haweenku ay sameeyaan ayagu xadgudubka oo ay noqoto wacyigelin buuxdo ayaan annagoo annagoo wasaaradda haweenka maxaanku idhahaa kaashanayno ayaan haddii aan nahay haweenka ku nool gobolka hiiraan ayaan qayb ka qaadanaa alxamdulilah sidii aan dadka kalena ugu sii wacyigeli lahayn ama gabdhaha waxbaranaya aan u garab istaagi lahayn ama kuwa maxaanku idhaha waxbarashada ka haray ama hadday xag dhaqaalo tahay ama maxaanku hadday xag maxaanku idhaahaa xoogaa dismuraal tahan gabdhaha ku dhiirigelinaa inaysan waxbarashada ka helin
maadaama aad tahay isku duwaha wasaaradda haweenka hirshabeella maalinkan ma jiraan xalfado aad ku xusi doontaan maalinta haweenka iyo gabdhaha iyo sayniska xafladihii lagu bedelay sidii mataqaanaa ummadda dhibaataysan wax loogu qabo lahay ama xagga abni ahaanba in mataqaanaa xaflada la sameeyo meel la ysugu yimaado dadka meel ammaanaha isugu keeni kartaa hase ahaatee waan iska warqabnaa xaafadaha ha joogaana dhammaanteed afarta xaafadood ama ha joogaana degmooyinka marka maalin aan isku dhiirigelina weeyaan oo maxaanku idhaahdaa annagoo aan wasaaradeenna wasaaradda haweenka iyo xaquuqul isaanka ama federaalka ama hirshabeelle ha noqoto hirshabeelle wayartaata waa cartun howlaheeda ki- weli umaba uma madaxa maxaanku idhaahdaa wax gooniyaho iyadoo wasaaradaha dhan oo iskaashaday ayaan ka helnaa garab istaaggaas annaguna waa sii wacyigelinahaan garab istaagnaa gabdhaha maxaanku idhaahdaa in kaalintoodu la caddeeyo ama marka ay waxbaranayaan lagu garab siiyo sidayna uga heli lahayn wiilasha waxbaranayo kale ma jiraan qalab aad ku caawisaan gabdhaha waxbaranayo ka wasaarad ahaan haa way jiraan gabdhaha waxbaranaya qalab lagu caawiyaa way jiraan Eh, wayna badan yihiin Eh, maxaan ku idhaahdaa waxa gabdhaha waxbarashada ka reebo waxa ugu badan dhaqaalaha oo oo iskuulladu ay iska bixi waayaan gabdhuhu Eh, sidii iskoollo oo maxaanku raha lagu caawiyo oo maxaanku raha dowladdu ay macalimiinta ay siiso qarashka gabdhuhuna lacaglaan iyo wiilashuba ku bartaan waxay ka mid tahay waxyaalaha garab istaagga ah oo lagu dhiirigeliyo marka ay gabadha xoogaa ay ay ka harayso oo ama waxaanku idhaha waxyaalo oo maxaanku idhaha shaqadeeda ama inay guur ka raacdo kale markay guursatona wii- wiilkay guursataa u diida inay waxbarato heshiiskayba ku dhacdaa in gabadhana haddaadan waxbarashadeeda ka hortaagayn waxaa jirto haddaa gabar maxaanku idhaha saddex caruur lahoo hadda qalin jibise oo maxaanku idhaahdaa ka qalin jibisay waxbarashadii ee, jaamacadda ama mataqaanaa qaybo badan oo sida oo hadda maalintan la xusaah oo kaleeto oo oo cilmiga ku saabsan oo sayniska wixii mataqaanaa g- anagoo wasaaraddaas kaashanayna wixii garab istaaga hoy gabdhuhu noogu baahan yihiin oo maxaanku idhaahdaa annaguna aan mataqaanaa aan inaan caddayno inaan garab istaagno dadka soomaalidu waxay ku fiican tahay ee, qof kastaa waxay ilmaheeda la jeceshahay ayay deriskeeda ama deegaankeeda la jeceshahay marka ilmaha annaga aan dhalnay keliya iskuma taxallujinno waxaan isku taxallujinnaa guud ahaan gabdhaha gobolka markii ayna soo gaarto wixii gabadhaas waxbarashada ka reebi karo waan caawinaa hadday wacyigelin tahay iyo hadday dhaqaalo tahay intaba
ma jiraan gabdha aad ku dhiirigelisid inay wax bartaan boqolkiiba boqol inaan annaga gabdhaha garab istaagno oo waaba shaqadeenna oo maxaan ku raha inaan dhiirigelinno wixii annaga dhiirigelin oon gabdhaha ku dhinac istaagayno oon ku caawinayno oo maxaan ku raha ula soconayno maya marna kama caajisno marna kama maxaan ku raha kama gaabino oo intaan noolnahana waa wadaynaa insha allah Een, haweenka barakacayaasha oo aan wax baran maxaa idinkaga qorshaysan haddaad tihiin wasaaradda haweenka een, hirshabelle su-aal aada u qiimo badan ii weydiisay meesha ooy haweenku ka jilicsan yihiin oo dhibtu ka jirto oo waxbarasho la-aantu ka jirto oo caafimaad la-aantu ka jirto oo hoylaantu ka jirto waxa weeye gabdhaha oo maxaanku idhahaa albaabada xirana ama guryaha fiican ku nool way badbaadaan dhibaatada waxay ku dhacdaa waa haweenkaas insha allahu haddana waxa waaye kuwo badanna guryo waa heleen kuwo badan oo maxaanku idhaahaa guryahooda sidii loogu adkay lahaa ama waxbarashada uga qayb qaada lahaayeen aad baan ugu dadaalaynaa wixii mataqaanaa hadda habsa naga galana waxa weeye colaadaa keentay colaadda iyo dhibaatada colaadana allaha naga damiye insha allah ilaahay baan ka baryeynaa waan wadaynaa insha allaaho waan wadaynaa gabdha gabdhahaasu waxa waaye waxbarashada keliya barakacayaashu waxbarashada oo ku liidata keliyax ma ahan waxay ka liidaan xagga hoyga waxay ka liidaan xagga caafimaadka waxay ka liidaan xagga waxbarashada waxay ka liidaan amniga waxyaalaha aas-aasiga bulshada u ahoo dhan ayay ugu ugu daran yihiin insha allahu waana annagoo kaashanayna wasaaradda wax badanaa insha allahu laga qaban doonaa ilaaha idankiis
Een, maamo shams aad ayaa u mahadsantahay waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah sida aad noogu soo hurtay Een, ugu dambeyntii su-aasha ugu dambeyso oo ku weydiinayo ama fariinta ugu dambeyso oo aad dirleed maxay tahay bulshada ku dhegeysanaysa maadaama ay maanta ku beegan tahay maalinka sayniska iyo ha- haweenka iyo gabdhaha
aad baa u mahadsan tahay idaacada beerlolo oo idaacada bulshada ah oo runtii aan arrimo siyaasadeed iyo arrimo kale aanan mataqaanaa ku taxalluqsanayna arrimaha bulshada sidai uga warqabi lahayd su-aal fiicanaa i waree- aad i weydiisay waxaan ku dardaarmaya anoo ka faa'iidaysanaa maalintan in gabdhaha waxbartay tixgelin buuxda la siiyo oo maxaan kura aqoontooda waqtigii waxaa la gaaray maxaa taqaanaa dadka la dhihi lahaay ee maxaanku idhaahdaa anaan la dhihi lahayn ee maxaanku idhaha gabaru gurigeeda ha joogta iyo maxaanku idhaahdaa ay waxba qayb ka qaadanin gabdho waxay ka mid yihiin bulshada hooyada wiilka dhashay gabadhay dhashay waxaa jira gabdho duuliyaal ah oo diyaarado wado maasha allah waxaa jira gabdho maxaan ku iraahdaa wasiiro ah waxaa ku jiro gabdho xildhibaano ah waxaa ku jira mataqaanaa waxyaalo badan oo maxaan ku iraha hadda aan na cabsi gelinayninaa jiro oo maxaan ku iraha gabdhuhu inay kaalinta muwaadiniin soomaaliyeeda yihiin wixii mataqaanaa oo dhibaayo ayaga ka hor imaado annaga maqalnana waa inaan garab istaagnaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha is caawido waxaan dad muslina ayaanu nahay ciddii wax haysato oo iyadu mataqaanaa ama hoy ama dhinac kasta ka dhisan wax ku xisaabtanto qofka oo maxaanku iraahaa walaalkooda oo sida gabdhaha iyo hooyooyinka iyo maxaanku iraahdaa barakacayaasha ku nool oo dhinacyo badan oo la taabo karo oo ka dambeeyo in qof walba kaalintii ay maxaanku iraahdaa ay ka qaadan karto inay dadkaasi kor usoo kacaan ayaan haweenka soomaaliyeed ee wanaagsan iyo culimo udiinka iyo dhallinyarada wanaagsanba waxaan leeyahay dadka soomaalidu ha is caawida intaana waxay kusoo gaartay dagaaladii badnaay oo maxaanku iraha dalkeena ka dhacay inay soomaaliya is caawinaysa ayay heerkan ku timid inaan wada caawinno oo maxaanku iraha dadkaas xaaladooda la soconno ayaan ummadda ku nool gobolka hiiraan dhammaanteed ka codsa lahay waana mahadsan tahay
weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka gaarka en diradda ku sareyna maalinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska adduunka oo sanad kasta dunida laga xuso koob iyo tobanka bisha februaayo oo maanta ku beegan waxaanaad naga dhegeysanaysaan mowjada siddeetan iyo sideed dhibic sideed sidoo kale waxaad nagala socotaan warheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo websayte-ka hase yeeshee kusoo dhowaada heeska dhextaalka
intaasaan kaga gudana oo heesaasi uu ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan samatarra weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka gaarka en diradda ku sareyna maalinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska adduunka oo sanad kasta dunida laga xuso koob iyo tobanka bisha februaayo oo maanta ku beegan waxaanaad naga dhegeysanaysaan mowjada siddeetan iyo sideed dhibic sideed sidoo kale waxaad nagala socotaan waraheena bulshada sida facebooka youtubeka twitter-ka iyo website-ka maamulaha iskuulka almaster ee magaalada beledweyne bashiir xuseen cismaan ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay sayniska isaga oo sheegay in wasaaradda waxbarashada looga baahan yahay door ka qaato sidii lagu heli lahaa qalabka lagu barta sayniska
waa mahadsantihiin idaacadda beyrula xaqiiqatan maalinta sayniska adduunka waa xaqiiqatan waa maalin aada qiimo u leh sayniska maadaama uu ka mid yahay maadooyinka annaga aan dhigno sayniskan wuxuu leeyahay muhiimad weyn xaqiiqatan maadooyinka loo ka suucan yahay sababtoo ah saynisku waa maado ama cilmi lagu barto waxyaabaha nool iyo waxyaabaha aan nooleen waxyaabaha noola sii kala baxayo insaanka annagii xayawaanaadkii xaqiiqatan geedihii plantiskii all of these are living things weeyaan iyo non living things waxyaabaha aan nooleen so marka waxayna cilmi oo dhan maanta waxyaaba maanta lasoo iktiraaca ama wax walbaba maanta ama xayaata alinsaan bilaadanka noloshiisa day lifekiisa ama rutiinkiisa uu ku jiro waa science waabe waxaa waaye markaad fiiriso nolosha bilaadanka day lifekii korontadaa soo galay scienckii caafimaadkaa soo galaayo waxaa soo galaya bilotkii waxaa soo galaya dhirtii waxaan dhihin karnaa dhammaan waxyaabaha nagu wareysan dhan oo xayaatadeena ama nolosheena dhan waa activity ka socda scienska marka xaqiiqatan aad baan usoo dhaweynaha scienskaas marka maadada scienska la yihahdo dunyada ama wadamada hormaray waxaa la yihahdo ama science qaybta ka hormaray waxay leeyihiin laabab practical ah oo ardada lagu tuso ardayga in lasoo baro la tus wixii sayniska la tuso kimikadii laisku daro reactionkii barorartadii kusoo baxaya la tuso la tijaabiyo habkii oxygen iyo marka laisku daro watar oo kale inta molecule lasoo qaanayo inta garaam loo baahan yahay annaga marka ma haysano laabkii qaybta biologiga ka hadlaayo oo caafimaadkii markaan fiiris waagta koobaadka labaadka sideedaadka lixaadka sayniskaas wuxuu ka kooban yahay qayb biology ah ka hadlayso waxyaabaha nool qayb chemistry ah kimikadii ka hadlayso daawooyinkii waxyaabihii lagu baranaya kimikadii qayb wax ka hadlaysa fisikskii iyo meshirmatiga cabiraadkii ka hadlayso uu ka koomiya waa laga arday macalinku uu dareemaya waana u qaybsan oo u qaybsamaya iyo biyihii caafimaadkaas ka hadlaya nadaafadda biyihii biyi nadiif ardada inay helaan iyo raashiinkaas soo galaya qofka inuu helo raashiin oo xaqiiqatan oo balance ah ardayga si uusan mal nutrition ama nafaqadaro uusan u dareemin annaga marka waxaan dhihi karnaa cilmiga maskuulada laga barto awliyaadka waa tarbiyada islaamiya ugu fiican oo xaqiiqatan laakiin qaybahan kale oo sayniska ama qaybahan kale oo wax la barto dhan waa xitaa xisaabaadka ah ku jira syniska marka xaqiiqata syniska waa maado aad weyn laakiin waxaan jeclaan lahayn in aan helno qalab practica ah inaan u helno qalab practica oo tusaale ahaan macalinka hadda shaloo kale wuxuu sharxaaya ardada wuxuu fahansiina leaves caleemaha iyo fahansiina iyo geedka iyo xiidada geed inuu soo gooyi waayaan laakiin macalinka marka uu sharxaaya kimika in laisku daro laba shay ama in la yidhahdo sodium plus chlorine waxa soo baxaya sodium chloride cusbaa ardayga sodium ma uusan arkin chlorine ma hayaba reactionkii iyo marka la sameynaya practica ardayga ma haya marka syrian hadda aan u dhignaa laakiin waddankan wuxuu lahaan jiray lab uu lahaan jiray oo practic ardayga itusoo taabsiya dunyadu way leedahay insha allah waxaan jeclan lahay waan rajaynaynaa wasaaradda waxbarashadaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha qusaysaba qaybta waxbarashada ah in haddaana iskuullada beledweyne ama soomaaliya ama hiiraan ama hirshabeella anaa innaa laga caawiyo taas hadda ka hor wasaaradda waan u sheegnay aad u mahadsanyiin wasiirka waxbarashada guddoonka waxbarashada gobolka iyo kormeerka dhammaan ay noo yimaadeen waan u sheegnay waanan ka codsannay waa ina arkeen baahiyaha iskuullada dhan magaalada magaalo intaan la eg iskuolku ma jiro maanta le laab le ma jiro oo ardayda science practic oo magaba jiraan not available in beledweyne city markaan ka hadlayno laakiin insha allahu oran mayno haddii la waayo laab practic ka ah waxbarashadii ha istaagto annaga waa wadiinaa boqolku sagashan sagaalaad waxaan ku wanahay theory iyo wixii available ah oo magaalada laga helaya inaan soo gadno ardada aan tusno tusaale ahaan salfar oo kale in axaas aan soo iibin magaalada waa laga helayaa salfarkaa laga sheekeenayay ardayga inuu tuso in taraq la sameeyaba wax aad u fudud waa salfaraa soo soo qaadaysa waa salfarka aad waa wax la heli kara dhagax haddii la aado baadiyaha ama buurta la aado waxaa jira waxaa waaya dhagaxaan oo jaallo ah daad salfar arday in la tuso la baro horta annagan haddaana macalimiin waxaan ka kaabinay waxaa jira waxyaabo oo available environmentiga ama bee-ada aan ku nool lahayn laga heli karo oo ardayga aan tusi karno waxna waa wax oo xaqiiqatan u baahan hadda salfirig asiid camal oo aan tusiin waa la heli karaa salfar oo kale zingi oo kale cobar oo kale waxyaaba waxaa jira ardada braatic aan kutusi karno waxyaabana waxay u baahan yihiin in meel lagu keediyo iyo temperature loogu talagalay iyo reaction falgale ay sameynayaan that's not available now right now laakiin marka xaqiiqatan aad waa mahadsantihiin maalin aad agteena aad u weyn waaya sayniska gabdhaha aad ay u soo xiiseeyaan waayo dadku waxay jecleen dhakhaatiir waxay jecleen in wax baraatic ay bartaan ardayga waa hadda heer waxaan marinaa sanadka in ardayga u kugu diibay oo ku yidhaha macalimow waxaan aa sheegayso ayadoo baraatica kan i c may tusi kartaa macalin marka waxaan lahaynaa waa la helaa insha allah waa gaari doonaa waxyaabaha hadda waxyaan dhaxas aan soo iibsan annaga flask iyo bigar bigarka iyo hadda yaan waxaan tusan celebration in macnaha benziin iyo biyo ah, shidaal iyo biyo isku- ah, isku darsamay see loo kala saaraa waxyaaba marka waxaa jira mixajarka iyo xabka loo kala saaro taas waa tusnaa alxamdulilah waa fududahay iron filinkiska ayaan dhaxaas aan soo tusnay biraha yiriiska iyo birlabto ayaan isku darnay birlabta la soo qaada habka waxyaaba waxaa jira maasha allah dad aad u bartaan celebrationada oo mixajarka laakiin heer ma gaarin maanta annaga inaa laba shay oo reaction inay sameeyaan barorti oo soo baxaa oo as kimika aan u isticmaalno aan tusna ma gaarin laakiin insha allah waan gaaraynaa marka haddaan nahay bahda waxbarashada ee magaalada aad aan usoo dhaweynaynaa mar labaad waxaan ka codsanaynaa weliba aan jeclaan lahayn insha allahu tacala sanadaha soo socda maadaama wasaaradda waxbarashada dardar xoogin waxbarashada uu ku wado oo xaqiiqatan hadda aad waxbarashadii quality-ga sanadka horsan ay ay kasii fiican tahay waxaan codsi labaad u diraynaa wasaaradda waxbarashada ugu horeeya ee kormeerka waxbar- ee gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka ustaaf fattaax mudan fattaax iyo kormeerka waxbarashada iyo dhammaan qeybaha degmada iyo kormeerayaashaba iyo macal ilaa iyo waxaa wasiirka waxbarashada aan gaarsiinaynaa federaal iyo heer stateba in micnaha ay xoog naga saaraan baahidan oqob u weyn in macalimiin ahinla tababar leh sayniska yaqaano ku tuqusay oo khubro u leh iyo qalabkii baraatikada ah qalabkaas aan helno kadibna qalabkan loo tababaro macalimiintii si aan usoo saarno arday ka dhiskan ee professional ee theory ka dhisan aan usoo saarno aan jeclan lahay maasha allah boqolka boqol taas waa maadada maanta aan leenahay ardada marka la weydiiyo ugu jeceliyin waa science arday walba wuxuu leeyahay science-ka u jeceliya xitaa markay dugsiga in wadaan kuwa biology jecel kuwa chemistry jecel kuwa physics laakiin maanta dugsiga dhex maanta ardayga koowaad ka ah science-ka wuxuu ka jeceliyaa maadooyinka inta badanba waayo marka usoo wartay jirkii biniaadamkii biyihii awahasha nadaafad aa ka hasho ardaygii saameyn uu ku yeelanaya waa maadada aad loogu jecel badan yahay alxamdulilah anigana macalimiinteeda waa keensana tayo leh macalimiinta loo qaarkood aan hayan wax kamid macalimiin kenya ka timaaday oo baractika soo qaadatay laakiin ku odhanaya ustaad aan helno qalabkii noo keen available maya marka in soomaaliya lama keen kara qalab waxaa jira xitaa waa in debadaha laga keen u baahan qaarna waxaan heli karnaa marka waxaan heli karna annaga alxamdulilah ardada waan tusnaa waan soo iibinaa suuqaan kasoo gadnaa qaar xamar u dirnaa tusaale dhaajis systemka oo kale waxaa jira boonbala oo waxyaaba loo lagu sameeya inaan u keenno in aan soo jaarti aan soo sawirno arda- artiste fiican ama arda arday furqurxan macalinka inuu soo sawiro ee habdhiskii dhabshiidkii habdhiskii waxaa weye qayansaarkii habdhiskii tarankii habdhiskii micnaha waxaa weeyaan dhiigureegii inaan soo sawirno ardada aan tusno haween walbaba meeshay taallo shaqada ii qabato xubintaas waxa weeyaan ee shaqada ii qabato xir- xiriirka jirka ee leedahay haddii shaqada ii gabto qofka ma- noloshiisa maxaa ku dhacaayo all of this marka waan tusnaa laakiin heer ma gaarin weli isaan rabni oo science practical si wadamada hormaray ay ku sameeyaan science-ka ardayga inay wadaan qolka ay geeyaan oo wixii practical u arka ma aan gaarin laakiin insha allahu as soon as waxaan rajeynaa insha allah in wasaaradda waxbarashada iyo qeybaha ay qusus hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya waxbarashada inay naga caawiyaan marka maalinta waa maalin farxad leh waa taa arkis gabdhihiisii u hadlayeen isay ugu faraxsanayeen also maadada science-ka marka waxaan dhihi karnaa waa maadada aad boqolkiiba sagaashan iyo shan iskuulka ardayda ay ugu jecel yihiin weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka gaarka ee diradda ku sareyna maalinta caalamiga haweenka iyo gabdhaha sayniska adduunka oo sanad kasta dunida laga xuso koob iyo tobanka bisha februaayo oo maanta ku beegan waxaanaad eh, naga dhegeysanaysaan mowjadda siddeetan iyo siddeed dhibic sideed sidoo kale waxaad nagala socotaan baraheena bulshada sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka qaar ka mid ah gabdhaha barata sayniska ee magaalada beledweyne ayaa rediyo been loogu waramay sababta ay ku dhowrteen iyo duruufaha haysta waa dhawaay magacayga foos cabdib cabdisalaan waxaan bartaa maadada sayniska waxay ka hadlaysaa waxyaalaha nool ee waxaan nooleen sida waxaan nooleen dhul- dhulka iyo buuraha waxaan noolne dhirta iyo xayawaanada iyo biniaadanka waxaan jeclahay inaan meel sare ka gaaro mustaqbalka insha allah ilaa iyo heer jacmadeed waxay u kala baxaysaa sida dhakhaatiirta saynis ay wax ku bartaan sida injineerada softweerada insha allah wax badan inaan kusoo kordhinaan rajeynaa insha allah an ahaan waxaa jeclaan lahaa sida waxyaabaha baraatikada oo ardayda hadda u baahan yihin in lagu soo kordhiyo insha allah sida qalabka kombiyuutarada oo ara- ardayda hadda iyo technology haasay baraatikaleen hadda baraatika u baahan tahay in lagu soo kordhiyaa jeclaan lahaa ani ahaanteeda waxaa kula talin lahaa inay sayniska bartaan maadaama sayniska oo faracyo badan yeelan doono dhan kasta marka loo eego dhanka waxbarashada waan jeclaan lahaa waxaan ka mid ahay gabdhaha sayniska barta waan dhowahay walaashay xaawo magacaygu waa ilwaad shaafici cabdulaahi oo dhigatoonka gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne iskuullada ku yaalo si qaasa waxaan u bartaa maadada sayniska ah inkastay u kala baxda laba maado laba ay tahay taasay tahay wax nool iyo waxa aan nooleen waana ku faraxsanahay inaan maadadaasaan barto waxaan jeclaan lahaa inaan ka noqdo een, dalka dadka ku nool dhakhaatiirta sida maadadaas oo kaleeto sayniska ina aniga aan dhak- dhakhtarintaada ka mid ahayd gobolka gobolka hiiraan gaaraha magaalada beledweyne ka ka mid ah inaan ka noqdo dhakhaatiirta ku nool waxyaalo badan aan jeclaa in lagu soo kordhiyo qalabka kombyuutarka oo kaleeta iyo dhirtaha iyo beeraha kuwaas waxaan jeclaan lahaa iyo inka badanba saa-id maadada sayniska ina haarweyna ka gaara waan jeclaan lahaa waa dhawaa walaashay magacaygu waa fuusiye axmed oo dhigata iskoolka almaster waxaa bartaa sayniska aadaan u jeclahay waxaana wuxuu sayniska u kala baxaa labo waxaa nool bilaadanka waxaa nooleena dhulka iyo buuraha aadaa u jeclaa inaa barta maadadan daaswaayo tahay mustaqbalka inaad walihi noqdaa rabaa marka waxaana jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo la keeno qalabka beeraha qalabka wax lagu baaro kombyutaraadka sababtoo ah dhakhaatiirta iyo waxa dhan waxaa waayo saynisyan magacaygu waa sahabow axmed aadan oo dhigato iskuul ku yaala magaalada beledweyne gaar ahaan xaafida guushin waxaa bartaa maadada sayniska waxay u kala baxdaa laba qaybood wax nool iyo waxyaabaha nool iyo waxyaabaha nooleen waxyaabaha nool waxaa ka mid ah xayawaanada iyo dadka iyo carrada inaa lagu soo jeediyo qalabka oo kombyuutarada waxaan wax ka bartaa iskuullada magaalada beledweyne waxaan bartaa maadada sayniska aad ayaan u jeclahay maadada sayniska waxay ku saabsan tahay noolaha iyo manoolaha maadaas waa maado aada u qaali ah waayo wax kasta oo mataqaanaha yacni sayniska waxyaaba badan hoos imaado sida mataqaanaha yacni takhtarka duuliyaha marka waa maado aada u qaali ah waxaana jeclaan lahaa in lagu soo kordhiyo kombyuutarka iyo sidoo kale waxyaaba fara badan oo mataqaanaa bulshada mataqaanaa soomaaliyeed wax u galo ay u baahan tahay marka maasha allah ani ahaan waan xiiseeyaa waa maado aada igu qaali ah sidoo kale hooyooyinka soomaaliyeed wax badan ayay u dhishaa waa maado reality oo caafimaadka mataqaanaa ku shaqayso magacaygu waan isteexaadan cabdi waxaan bartaa maadada sayniska maalinta oo sayniskana waa soo dhaweynayaa anin isteex ahaan si gaar ayaan u jeclahay maadadaas aa u xiiseeyaa maadada sayniska sababta oo waxay muhiim u tahay bulshada waxaan ku shaqeeyo dhakhtarka duuliyaha annaga soomaali ahaan maadadaas aad ay noo anfacaysaa waan soo dhaweynayaa guud ahaan intaas ayaana kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ah ee diradda ku saarin maalinta caalamiga ee haweenka iyo gabdhaha sayniska adduunka oo sannad kasta dunida laga xuso koob iyo tobanka bisha febraayo waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisanaya inta barnaamijkan mid lamadan dokumid doonno wax idinka tagaysaan nabadgelyo